asalaamu calaykum horta marka ugu horeysa maxamed waa ku salaamayaa fursadan qaaliga ee aada isiisayna aad iyo aad ayaan kuugu mahadinayaa haddii aad tiraahdo dareenka halkaa north america ha laga hadlo mid horta war lagu soo koobi kara ma aha aad iyo aad ayaan ugu salabarood garaynay aad iyo aad ayaa loogu dabaaldegay welina farakama qodna oo hadda ilaa iyo torontaan tegaynaa hees ay qaaday walaashay marna saaxiibadeena karuuma oo ahayd waa la noqonayaa dib baa loo noqonayaa ummadii oo dhan ay ku heesaysaa ummadii waa daashay qaxootinimo waa laga daalay okay anyway waxaan halkaan boogaadin iyo iyo iyo iyo damaashaad iyo farxad aan ugu soo jeedinaynaa madaxweynaheena cusub farmaajo waa madaxweyne xaq lagu doortay waa madaxweyne shicibka ay doorteen codka shicibka kusoo baxay runtii dareenkeena mana la tilmaami karaa haddaan anigoo ku hadlaya magaca jaaliyada magaalada aan deganahay ottawa lagama hadli karo dareenkeena iyo farxadda dad baaba hadda diyaar oo hadday tigid haystaan soo dhaqaaqi lahaa marka insha allah madaxweynaha waxaan u rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo soomaaliyo midowda iyo ummadii la isku keeno waa la daalay qurbaa lagu daalay annagoo dhan waa soo soconnaa madaxweyne hadda sida lagu doortay waa ku dhowraynaa annaga waa sugaynaa magaaladiioo maaragtay wanaagsanaatay dadkiioo midoobay iyo annagiioo soo soconnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed adigana aada iyo aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinayaa fursadan qaaliga ah ee aada maanta isiisay cid kaleba aan heli karinba maryan sawir guud naga sii jawiga magaalada iyo sida dadka ay isugu soo baxeen jawiga magaalada maxamed oo haddaan kaaga hadlo wax lasoo koobi karaba ma aha damaashkaadkii iyo iyo dabaaldegii weli annaga waa noo socdaa hadda mar dhow toronto ayaan tegaynaa toronto ayaa soomaali weyn oo dhan soomaali magaca kasta ay sheegata la isugu imaanaya halkaasaa dabaaldeg weyn aad maaragtay ka arki doontaan haddii ilaah yidhaahdo oo uu idinla soo socodsiin doono walaalkeen muxiidiin jaamac oo noo qaabilsan saxaafadda toronto ka hor inta aadan toronto gaarin ee hadda dadka isu soo baxay tiri ahaan intay gaarayaan mana laga sheekeyn karo magaaloo dhan aa soo baxday soomaalioo dhan aa soo baxday soomaalioo dhan haddana waxaan ku talagalnay inaan la qaybsano walaalaheen horena way u sameeyeen damaashaad iyo dabaaldeg reer toronto haddana mid aad iyo aad u weyn oo kulli ummadoo dhan ay kasoo wada qayb gasho ayaa lagu tala jiraa oo aan samaynayna as community as somali as maxaa dhihi jiray annagoo isku duuban halkaasaa la wada tegayaa toronto dadkii halkaa joogoo dhan baabuuroo la wada kiraysana waxaa la aadaa toronto si aan ula wadaagno farxadda iyo damaashaadka iyo reerreynta walaalaheen degan ottawa ay hogaaminayso sacduma nakaroma iyo maama dalays fariinta bulshada kula midka ah ee dalka canada iyo wadamada kale ee north america jooga aada gaarsiinayso maxay tahay fariinta aan gaarsiinayo waxa ay tahay soomaali waa hal soomaali way midowday gacmaha aan isqabsano qabiilka aan tuurno aan walaaloono aan meel kasoo wada jeesano wadankeenana aan dhisano wadanka yaga anaguu noo baahan yahay madaxweynaha waa noo madaxweyne insha allah ilaahay madaxiisa ha raajiyo ilaahay maaragtay ha ku garab galo hawshaan culus uu u hayo shicibka haddi qof shicibkiisi uu jecel yahay waxaan u malaynaa dhibaato ma ka imaanayso maxamed a dhibaato kama imaanayso waa waa la ooyey dad baa ooyey dad baa maaragtay jalbooday wallahi bilahi dareenka maba la soo koobi karaba not only north america ilaa iyo yurub ilaa iyo meel walba ayaa loogu baaqay nabad baan u baaqaynaa ummadda soomaaliyeed walaaltinimo midowno gacmaha isqabsano khalaas wax kaloo meesha yaallaa ma jirto annagana la soo soconnaa haddii ilaahi raalli ka noqdo